kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu tahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya marwo sacdiya yaasiin xaaji marwo sacdiya waa gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ee loo doorto xilkan haddaba waraysi ay siisay barnaamijka haweenka iyo qoyska ayay sacdiya kaga hadlaysaa kaalintii ay gabdhaha ku jira baarlamaanka ka qaateen in ay ku guulaysato xilkan howlaha horyaalla ee ay mudnaanta siinayso doorashadii madaxweynaha ee axaddii ka dhacday dalka iyo waxa ay la tahay inay ugu wacnayd in madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu doorto codad aad u badan oo laba boqol kor u dhaafayay iyo arrimo kale horta haddaad u sheegtid sacdiye yaasiin guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya waa qof noocee sacdiye yaasiin xaaji waa hooyo soomaaliyeed gabar soomaaliyeed waxaan ahaa xildhibaan hore haddana waxaan ku guulaystay jegadaas baarlamaanka koowaad oo ahaada qof dumara waxaan ku dhashay muqdisho laakiin waxaan ku barbaaray oo ku koray puntland garowe waxaan ahaa diaasbaradii dadkii soo laabtay oo muddo dheer ka shaqaynayay xuquuqda de soomaalida ama aan dhihi karo dadka u dooda ee dadka ama laga tira badan yahay ama les powerka ah oo aan jagooyinka haysan kuna guulaystay two thousand sixteenka ina soo galaan baarlamaanka federaalka ah muddo dheer ahaa dadka la dhaho dee opposition baan ahaa mucaarad baan ahaa kabacdi kursigii baan raadsaday waan kusoo guulaystay kan baan doonay waan kusoo guulaystay maantana dhowr laba beri ka horna waxaana doonaranay madaxweyne oo soomaaliya ay ku guulaysatay aan qayb ka ahayn alxamdulilah saas baan ahay caasha aad baad u mahadsan tahay sidaad usoo koobtay adigoo aan waxbana ka tegin markaa bal sida aad u aragtay sacdiyo xilkan laguu doortay ee ah inaad tahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana ah aad tahay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ee xilkan raadsata haddana ku guulaysata bal sidaad u aragtid aad baa u mahadsantaha caashoy wallaahi horta waxaan u arkaa inaan intaan guul aan raadiyey aan ku guulaystay dee qof kasta wuxuu dareemayo middaas caashay waxaan mararka qaarkood aan aad ula yaabaa mar kasta oo la ii mahad celinayo in la i dhaho gabadhii ugu horreysay baa tahay oo ah lixdan sano inagoo xor ahayn gabdho soomaaliyeed oo aad u badan ay ahaayeen guushii ama ilaalayaashii waddanka u soo rafaaday boqolkiiba toddobaatan soomaali ay yihiin dumar haddana ereygaa marka lay dhaho run ahaanta ani ma farxo sababtoo ah dhibaatada ani aan marayay markaan kursiga raadsanayay iyo inay tahay wax aanba dee looba ogolayn qof dumar ah ayaa mar walba i hor yimaada markaan kursiga raadinaya xildhibaanada ragga soomaaliyeed ayagaa i doortay aadaan uga mahad celinaya laakiin ereyga ay dhihi jireen ayaa wuxuu ahaa sacdii haddaan cod ku siino ma u malaynaysaa inaad labaatan gaaraysid ma u malaynaysaa inaad ku guulaysan kartid ilaahay waa qadaray waa guulaystay laakiin ereyga keliya oo aan nacam la iiga meeldayn baa waxay tahay oh congratulation adigoo ah gabadhii ugu horreysay oo ku guulaysatay de inaan waxbaba lagu ogolayn oo aan u naxo nacam gabdho badan oo dumara oo soo halgamay oo hawsha ay qabtaan ragga siyaasiyiinta ay ka badan tahay midda ay gabdhuhu qabtaan sababta interest badan ma raadiyaan shaqada ay qabtaan gabdhaha dumarka soomaaliyeed waa shaqo marka ay gacanta ku hayaan ay isleeyihiin u qaba ummadda soomaaliyeed inta soddonka sano inta ragaadiyey ay rag tahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal marka waa ku faraxsanahay meeshii aan islahaa qabo oo waa qaban kartaa waan isleeyahay ugu shaqee ummadaada anoo aan weli rag iyo dumar kala sooci doonin oo igu jirin sababtoo ah walaal adeer abti wiil aan dhalay midaan eedow ahay waay raggo sidaa obasid annaga ay noo fiiriyaan tii ugu horreysay baa tahay iyo ma qaban kartaa iyo ereyo aan aad iyo aad u dhibsado markaan soo xasuusto ayaan kusoo gaara waxaad u aragtaa inay ahayd howl ay ahayd ama xilkan iyo mid ka badanba waxay ahayd inay mar hore qabtaan dumarka inay qabtaan bay ahayd anigu waxaan ahaa hadda xataa wareysiyadayda aa aragtid dadka aaminsan inay tahay ereygan tedi bersentiga oo dee qofka caashucuud iyo axmed oo raadsanaya inay wax wada raadsan karaan laakiin really i realize inaysan ahayn gabdhaha tedi bersentiga waxa keenay waxaan ogaaday inay tahay in aan wax dee meel kuu furan inaysan jirin in raggii maanta la dhaho dastuuri waxaan ahayn waxaan diin islaam ku jirin waxaanan gabdhuhu u qalmin in boqolkiiba soddon la baryo haddana boqolkiiba soddon aan aad uga yarayn laakiin positionkan waa position aad iigu adkaa doonistiisii qadar ilaahay iyo ragga iyo dumarka soo soomaaliyeed waa ii dadaaleen xildhibaanada ah aaday u mahadsan yihiin wuxuu ahaa boos aad u adag caqabadihii ugu waaweynaa ee ku hor yimid sacdii maxay ahaayeen wallaahi dee caashay markaan nin xildhibaan ah oo walaalkay ah oo ama shantii hore aan isla joognay ama cusub oo aan isbaro waxay ahayd waxa ugu horeeyo lay weydiinayo ma u malaynaysa haddaa codkay ku siinaa labaatan cod helay sidoo kale nacam ma ahayn markaan codka weydiinayo qofka xataa isiinaya intooda badan iima aysan siinayn inaan booskaa tegayo waa isla soo shaqayseen sacdiye waa taqaanaa bal iska sii ama waran yaakhay iska sii nacam waa iskaga khasaarinaynaa maaha ma meel ba hadda gaaraysaa yaa adoo dumara kuu dooranaya runtii ereyo madaxayga weli aan ka bixin iyo dee shalay oo kale adoo weydiiyey maaragtay maaragtay kambaynka xildhibaanada haddaa arkaysaa dhowr beri ka hor baa aragtay marka ma ahayn wax easy ah runtii micnaha lakiinmar baa uga mahad celinaya iyagiyo ixtiraamka u haye haddana waxay isleeyihiin codkii ama haddana kaa khasaaraa oo meel kale aad la tegi lahayd exactly markaan soo gaaray wareegii koowaad oo qofka saddexaad wilcaad aan noqday laba qof iga sarreeyeen konton iyo saddex aan gaaray dad badan gabdhihii markaasay runtii ii kaceen xildhibaano badan markii hore ima siin oo dumara iyaga laftigood may aaminsaneen raggii markaasay istaageen oo badan aan aad uga mahel celinaya magacyadooda ma rabo inaan ka kala tago laakiin markaasaa la istaagay walahi waa gaari kartaa qolo kale isoo gashay maaragtay markaasaaba la arkay nacam in aan waxa ay iyagu markii aaminsanaayeen inaysan ahayn waa gartay marka wareegii ugu dambeeyey markaad soo gaartoo kale bal garabka ay ku siiyeen iyo siday kuu caawiyeen dumarka iyagoo kuu arkaya inaad tahay qof ka mida oo magacoodii sare u qaadaysa walahi caashay horta ma in gabdhaha soomaaliyeed aan aad uga mahad celinayo intii hore iyo garab istaagtay gabar bay ahayd kambaynarkayga koowaad iyo wiilka nin wiil labaad oo xildhibaan ah laba qofbaa saddex qof baa aad iila ordayey oo ahaa real de cambainer ma dhihi karo guushayda iska lahaa oo ii taagnaa inkastoo boqol iyo soddon iyo toddobo xildhibaan isiiyey dee ay wada ahaayeen xildhibaano una badnaayeen rag wareegii labaad gabdhaha soomaaliyeed oo xildhibaanada oo ku jiray way ku dhiiradeen runtii way iisoo istaageen in badan konton iyo saddexdee wax badan kuma jirin waa uga mahad celinaya de wiilashii mararba markaan ku noqday dhahaya bal waa iska kaasiinayaayo igu aaminay codkooda laakiin markii dambe way istaageen way arkeen konton iyo saddex baa sacdiye keentay oo dee ismaysan lahayn halkaas ay soo gaaraysaa waa gartay marka wareegii ugu dambeeyey markaad soo gaartoo kale bal garabka ay ku siiyeen iyo siday kuu caawiyeen dumarka iyagoo kuu arkaya inaad tahay qof ka mida oo magacoodii sare u qaadaysa walahi caashay horta ma in gabdhaha soomaaliyeed aan aad uga mahad celinayo intii hore iyo garab istaagtay gabar bay ahayd kambaynarkayga koowaad iyo wiilka nin wiil labaad oo xildhibaan ah laba qofbaa saddex qof baa aad iila ordayey oo ahaa real de cambainer ma dhihi karo guushayda iska lahaa oo ii taagnaa inkastoo boqol iyo soddon iyo toddobo xildhibaan isiiyey dee ay wada ahaayeen xildhibaano una badnaayeen rag wareegii labaad gabdhaha soomaaliyeed oo xildhibaanada oo ku jiray way ku dhiiradeen runtii way iisoo istaageen in badan konton iyo saddexdee wax badan kuma jirin waa uga mahad celinaya de wiilashii mararba markaan ku noqday dhahaya bal waa iska kaasiinayaayo igu aaminay codkooda laakiin markii dambe way istaageen way arkeen konton iyo saddex baa sacdiyo keentay oo dee ismaysan lahayn halkaasa ay soo gaaraysaa marka abahay walaahi waxay ahayd runtii daal aad u badan waa xasuustaa anoon shan saaco habeenimo ilaban habeenimo maan afurin markaa markii la gaaray baashuna markaa dee faraha lasii gashid waxay tahay easy ma aha taasi waa doorashadii guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo halgankaad usoo gashay ugu dambeyn oad ku guuleysatay waa kugu hambalyanaya dhinac kale waxaad ka warantaa sacdiyo waxaa lagu yaqaanaa inaad tahay qof mucaarada oo aan gaban oo mowqifkeeda iyo hadalkeeda uu cadcad yahay weliba mucaarad baa tahay hadda
may walaalo may wallahi mucaaradnimadana markii aan banaanka joogin dadka xildhibaanada caashi banaanka dadka jooga xildhibaanka ahayn masajyada ay kuu soo dirayaan waxay u malayaan de wax kasta inaad qaban kartid wadanka wax badan oo hortaagan awgood aniga dadkii waxaan ahaa xildhibaanada waagii hore maaragtay dhihi jiray waasaa u qaban weydeen waasaa u qaban weydeen marka markaas soo galay wax badan sax baa madaxayga ku jiray hadda qayb baan waxaan ka ahay still xildhibaan baan ahay laakiin de posithinkaas waa wax xildhibaanadeeni igu aamineen marka horta waxaan rajaynayaa baarlamaanka shaqadeeda inay u badato bishalna waxaan aad iyo aad caashi u rajaynayaa in aan dumarka waxyaalihii badnaa oo aan ku dhaliili jiray lafdigayga aan dhihi jiray dumarka ayakaan ku dhiiran mideeda kale waxaa jira abaayo aan rabo inaan ka faa'iidaysto caqabadaha dumarka haysta afka ama ajnabi ha ahaadaan ama ragga soomaaliyeed markay xilka hayaan ha ahaadaane waxaa laga dhigaa waa lagu kambeyn gareeyaa inaan howlaha lagu kambeyn gareyn jiraa action u bedelo shaqo u bedelo mucaaradna ma ahiye dee mucaaradka anigu dadka kasoo horkajeeda maahay dad badan oo aniga markii aan qabanayay dee mucaaradka meel kastuu kalaa dadka idhahayay naag waxaa ma qaban kartaba kanf mucaarad bay ahayd haddii si loo fiiriyo waxaa denied garay sidoo dhan baa noqonaya marka anigu waxaan rajaynayaa inaan boqolkiiba lixdan toddobaatan aan ka dhigo shaqada dumarka oo dee hawl kale aanan markaa gelin aan ahayn shaqo aan qabanayo mucaaradnimadii markaa waad ka hartay markan waa muxaafid baa tahay waa shaqaynaysaa waa shaqaynaya absolut marka marka waxaad ka warantaa waxaad ka warantaa kolley howl culusa idiin taalla baarlamaankii iyo weliba mar haddaad guddoonkiina aad ku jirto waa hawsha waa ma sahlana maalintii axadda dalka waxaa ka dhacday doorashaa ka dhacday madaxweynea la doortay hoggaankii dalka wuu isbedelay inkastoo aan weli xilkii aan lala kala wareegin bal doorashadii dhacday iyo bal waxaad ku sifayn kartid aragtidaada wallaahi soomaaliya oo dhan maaragtay waxaan leeyahay dowladda dhalatay mid kheyr qabta ilaahay ha inoo ka dhigo meel fiican baa tii horena soo gaarsiisay waxaan boqol jeer uga mahad celinaya allah subxaana wa tacaala ahaa qofka keliya oo aan dhihi karo cascuuday doorashadan inay dhacdo inay si nabada oo qurux badan ku dhacdo waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaare rooble asagaa guusheedii bilowgeedii iyo dhammaadkeedii iska lahaa boqol gooraa uga mahad celinayaa waxay ahayd doorasho aada u daafuran oo dee qof iyo cod ileen ma ahayna laakiin si nabada oo qurux badan ku dhacday jallenji aad iyo aad u badan oo dee wareeggii saddexaad laisla gaaray soddon iyo sagaal musharax kasoo bilaamantay aad dareemi kartid culayskeeda alxamdulilah anoo mar kale uga sii mahad celinaya ra-iisul wasaaraha haddana soomaaliya oo dhan guul u dhalatay bay ahayd si qurux badan oo ku dhacday rajada aad hadda qabtid ka xildhibaan ahaan iyo adigoo guddoomiye ku-xigeenkii koowaada iyo adigoo siyaasi oo dalkii dhex jooga oo hawshiina ku dhex jira maxaa rajo hadda kuu muuqda isbeddelkan dhacay adigoo eegaya wallaahi laba fursadood ayaan rabaa inaan kusoo koobo mar madaxweynaha la doortay madaxweyne hore xilka usoo hayay oo mar luus gareeyey kusoo laabtay aan aaminsanahay wixii hore oo uu khalday qof kasta markuu jaga position special somalia ka qabto wax badan baa khaldaysaa wuxuu khaldayna dareemi karaa ninka ugu odaysanaa age ahaan ama laba ama saddex ugu waaweynaabuu ka mid ahaa waddanka weligiis aan ka bixin oo aan diaspora noqon ee waddanka wax ku bartay ani waxaan aaminsanahay qayb weyn oo uu riixi karo fursad uu haysto dhinac kasta markaan ka fiiriyo rajo badan baa ka sugaya midda labaad oo aan isleeyahay fursadday soomaaliya ay u tahayna waxay tahay xasan sheekh waa nin nabadda jecel oo macnaha wax badan ka taga qalalaaso badan oo lasoo marmaray inuusan dib u raaci doonin soomaaliya waxaa halkaana dhiga waa arigosasho iyo qof kasta wixii maray inuu macnaha ka falceliyo asadana waxaan rajaynayaa wax allaale iyo wixii horeo dhacay iyo wixii maaragtay wax tegey in laga soo qaadi doono annagana waa kala shaqaynaynaa walaashay soomaaliya waxay u baahan tahay oo keli ah in ay nabad hesho hadday nabad hesho dadkan waa dad aad active oo ah oo wax kasta iyagu jecel inay samaystaan marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa dhinaca nabadda inuu madaxweynahan iyo soomaaliya oo dhan u badan doonto idinkana inaad kala shaqayn doontaan soomaaliya sida ruwanda oo kale mid dibadda jiray iyo mid dalka jiray buu ka wada shaqaynaya innaga inaga waxaan u badan nahay soomaali haddaan nahay dad afka ee muwaadinka ah haddana marka ay wax jiraan keliya ka sheega oo aan marna aan ku shaqayn wax ficila marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa soomaali inay barato inay hadalka ama fiican ama hadalka xune afka ka dhahdo inay ficil u bedelaan inta fiican waa gartay su-aal kale waxay tahay oo dad badan ay isweydiinayaan doorashadii axadda dhacday tiro aada u badan ayuu ayaa lagu doortay xasan sheekh maxamuud haddaanan khaldanayn laba boqol afariy toban marka maxaa suurtogeliya baad is leedahay in tirada intaa la eg sidaa u badan lagu doorto madaxweyne xasan sheekh wallaahi hortaas sideedababa mid waxaa jirta aan la dhaafi karin madaxweynaha markaa jooga soomaalidu new face bay jeceshaha waa qofkii koowaad oo mar labaad la doortay xasan sheekh madaxweynahan marka iyo nacam sidaas way jirtaa inay mar walba new faceka ay aada u soo dhoweeyaan maadaama hadda ku cusbaa midda labaadna waxay ahayd markii hore oo xasan sheekh iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xasan ay kala wareegsanayeen madaxweyne xasan wareeggii saddexaad uu ka haray farmaajo hadda wareeggii saddexaad kama uusan harin oo aniga midda aan dareemayo ma aha wax weyn oo ma aragtay laleeyahay ninkaasaha loo yeelo maadaama wareegii saddexaad ay labadooda isku soo hareen oo markii hore sanadki two thousand sixteenkiina madaxweyne xasan uu gef abgareeyey saas ayaa keentay in dhinacyadii ay u bataan waa sida ugu fudud aniga aan ku qiyaasi karo waxaa hadalkaaga ku jirtay in waxyaabihii aad ku mucaaradi jirtay gabdhaha kaaga horreeyey ee banaanka marka aad joogtay aad arkaysay macnaha cayaarta marka banaanka aad ka joogta dhalilaha waad arkaysa hadda gudihii baad usoo gashay guddoomiye ku-xigeen koowaad waa tahay baarlamaankii soomaaliya marka waxyaabaha kuugu horeeya ee adiga aad isleedahay ama kuugu waaweyn ee ajendahaaga ku jira ee aad hawsha ku bilaabaysid maxaa ka mid ah midda koowaad caashay waxa weeye inaysan gabadhu qofka dumara waxa ay raadinayso caqabado kastoo hor istaaga ay ku niyad jabin hadday saddex afar shan tahay anigu xildhibaano horean raadiyey waqti hore aan waayey maaragtay uma joojinoo mar saddexaad mar afraadan kusoo noqday aakhirka saa u qaaday laakiin midda keliya oo aan gabdhaha kow ku waanaya waxay tahay haddiiba ilaahay position aad raadinaysa shaqo aad raadinaysa ischool ah waxa ku inaydan gifa abgarayn oo aad ku adkaataan hadallo badan badan badan oo aada u xunxun ayaa laydin dhihi doonaa inaydan u joojin midda labaad in gabdhuhu ay ogaadaan oo bartaan in hadday wax raadiyaan ay heli karaan intaa waxaan kuugu darayaa soomaaliya four pointy five waaye anigu beesha shanaad oo pointy five ka a baan ahay midda dhinaca iigu adkaa oo aan aan qarin oo aan rabo inaan u sheega waxay tahay soomaaliya iyadoo qabyaalad ay ku dhaqmaan oo baarlamaanka annaga qabyaalada iyo waxaan ku kala fadhinaa waxaan jinni ah haddana waxaa lagugu sii fiirinayaa adoo dumar ah haddana waxaa la iisii riixay inaan minority ahay marka gabdhaha aan ahayn minority-ga ah oo iyaga oo dad badan reerkoodi ka buuxa baqaya ama ku dhiiranayna nin dabada kaga jiraa oo hebel baa i wadaa ee u badan tahay gabdhaha waxa baabiinaya waa intaa naag dhahaysa waxaasaa raadsanayaa oo anaa raadinaya waa laakiin ku kalsoonow naftaada mar labaad inaa adiga heshidaa laga yaaba adigoo hiblaaye ah aniga waxa keliya aan ku dhiiranaya waxay tahay dhiiranaan la-aanta gabdhaha soomaaliyeed ku jira inay iska daayaan iyo ragga ay ku hoos jiraan inay intay ka baxaan iyaga wax doontaan midda keliya aniga aan ku waaninayo waxa ay tahay waa midda
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya marwo sacdiya yaasiin xaaji oo ah gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ee loo doorto xilkan intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo